raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanto fayla dhugunsidyaala ha ka dhowaada warkahaminime raadiyaha warsan qodobada isinka dhegeyseen oo nimaadon waliba ha ku mid ah isbitaalka degmada buur xakabo ayaa la sheegay in albaabka la giri madaxda sare ee somalilan oo odeymo iyo hanjeediyeen maamulka puntland warbixin ku saabsan madiinaga laftigareen iyo howlo haddii isu hor yaalan xildhibaan ku mid ee baarlamaanka hirshabelle waliba madaxda hirshabelle iyo galgaduud uusan kabaaqay in ciidamadiiyo isku dhafka ah iyo haan amisanba iyo la jeeyo deegaanada laka dagaalamhaya qarax kadhiyi muqdisho wasiir beyle oo kulan deg dega uusan labaaleeday guddiga maaliyadda golo shacabka maraykanka oo hasaari digniin ka wajahaan ammaanka soomaaliya trump oo booqasho lanshaagna uusan ka bahi ciidamada maraykanka ee iraaqa iyo banaanbaxayuu ku bilaawadeen congo
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
labaatan todobada bilo tomi lamaad ee sanada lamada kun tumiyo siyeedka wadhowsadayaal intaas waliba yuhayna qodobadii warkahminimanka doolka roonay indiyaar garooba warkii oo faahfaahsan isbitaalka degmada buur xakabo ayaa la sheegay in albaabka la hiri cali maxamuud yaa warkun nin faahfaahiye isbitaalkii weyn ee degmada buur xakaba yaa albaabadana laabi kuleed markaha la gudboonati daawilaan isbitaalka siuna arrintaas walan ka ogaaniyo weliba la xiriiriyay agaasimaha guud ee isbitaalka degmada buur xakaba weliba uuse sheegay in isbitaalka daawilaan eedi weynha la gudboonaati shaqaalihii ku shaqeeyeen iyo isku ku dareereen waase uuse sheegi agaasimaha isbitaalka degmada buur xakaba
may baadsiin sheegay isbitaalka degmada buur xakaba may lashagay waysinyaa oo waxaadarku sandiiqdale isbitaalkii wal sabalaay ee amase daawo ee muddaha dili garooba sanadii dheaad wal sabalaay ee daawo ka filan ee mahay shaqaalihii isbitaalka hoogeen intiyo badan incentive laanga muddo ee lama weeraan lama sana mashaar laanga voluntary ayaan roogen markii iyo gajoodeen isbitaalkii voluntary ee intaas muddo ee ku roogeen may dhiiday shaqaalihii ini iyo weydiisadan meeryaal kale endiyowiyo kale oo loo kale ini iyo anshaga doondhabaan iga dhiibi ana oo agaasinayay shaqaalo tiriyar iyo waardiyaalkii nadiifyaalkii daawadii may waa daawooyinkii marhor walaagii halal jirni oo dhinacaas wasaarada oo ka halmi walaagi yaruurookin yaariya daykhamiyoyne daykhamiyoyne wa intiya badan waa daawooyinkii essential drugski la araayay dhan mahayna waa dhanka halistiyaana ooni hanuboo badan taladiina siina haddii isku farmashaal isku zaado korka zaadade walaala walaayo mahayna gacantilinka jiraanna walaakatiyaana saasarka roogi isbitaalka weliba saasoo kale agaasimaha sheegay inay la xiriireen wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dowladda dhexa waana yoon aragna walduusha korangaada ciidanka sheegnay xildhibaanay kooyen isbitaalka kormeerayaan conference agobani isbitaalka kuwarani sheegni eedo umbaadni daayeelado umbaadni dhan alalanki walkaqoboda walnikulqoboda fala isbitaalku xaaldaysaas u arnay ilaa iyo muddo wal haninkadoago wal waxqabade oo
degmada buuraxakaba iyo welibataa degmada sidii eedkeen kordhow magaalada baydhabo xarunta kumeeldeedkiga maamulka koonfur galbeed soomaali waana lamaada albaab iyo ka fadhiyaan xarakada al-shabaab madaxda sare ee somalilan oo odeymo hanjeediyan maamulka puntland maxamuud cali cabdulaahi iyo warkun nin faahfaahiye maamulka somalilan iyo eedayo puntland intii abaabulahayta koox maleeshiyaade aana sii toolan ka tirgale intii obahayaalo gujaysan ammaanka deegaanka maamulka somalilan wasiirka difaaca ee somalilan iise axmed iyo weliba uu sheegay intii maalmo ilaa dhaafi ciidamada puntland iyo weerarada andaanse ka gaadayana ciidamada somalilan roogan gobolka soola wasiirka ayaa tilmaamay intii puntland sidoo kale iyo magaalada laasanood iyo gubadda dhaliilo olaadeed oo iyo kabaha yeelayaasha ammaanka magaalada islamarkaasna iyo maleeshiyaad iyo andarasa magaalada laasanood oo runtii xaqiiqada boyntiga maanta taagan uu yahay heer inay bilaabeen sidii ismidaamina oo inta ciidan lasoo abaabulo magaalooyin degan oo nabada oo xasiloon oo laasaanood ka kowtahay in maleeshiyaad la soo geliyo maleeshiyaadkaasina ay ka abuuraan dee khulkhul iyo iyo carqalad iyo amni dar waxaa jirta daandaansi joogto ah sida taliyo hadda ka dhawaajinayay oo ay maalin kasta tuurtuur iyo hub yar saa soo ridayaan intaba xakama aanu faray dee ciidanka inaanu howl korkooda dhaafin oo ay dabcan difaac bay ku jiraan oo dadiida waxaan ay kusii bataa ee ku- kusii badatona inay ficil qaadaan laga maarmaan bay noqonaysa arrinkan puntland laga soo aabalayo daa'iman marka cabdiweli hadda uu dee xasiloonidii qas abuurka uu macnaha malaha mooday cambaign inay noqonayso oo dee uu yiri malaha cambaign kugalka wiilasha soomaaliyeed baa macnaha wax wax xilka u kororsanaysa walibaas waa kala subaaqan diraya waa garabka ka noora deegaanka maamulka puntland intiyoos degdeg ee walanku gobodanga dhibaatada puntland kubadda gobolka soolaa waxaan baa ku diraya dhammaan waxgaradka culummada iyo oqaasha khaasatan een, maanta dee garowa ku uursan oo dee dee doorashada ku jira ama ka qayb qaadanaya amniga iyo xasiloonida wanaagay maanta u leey macnaha u sameyn jigu maanta way garanayaan warbixin ku saabsan madiinaga laftigaraan iyo howloogiisa horyaalana muxudiin xasan xusni iyo warbixintun nin diyaariyey daaciyad xasan maxamed lafta galeen boqol iyo kow cod ayuu helay sidaas waxaa ku guulaystay cabdicaziiz xasan lafta galeen waa madaxweynaha labaad ee koonfurta
cabdicasiis xasan maxamed laftagareen wuxuu noqday madaxweynihii labaad ee koonfur galbeed ay yeelato markii sagaal iyo tobankii bishan wareegga koowaadba guusha ku qaaday codayn ay sameeyeen xildhibaanada maamulka wuxuu ahaa musharax guusha loo saadeeliyey sidoo kale dowladda soomaaliya aad u taageeraysay sidii laftagareen ku soo bixi lahaa arbacadii la doortay arbacadeedii xigtay lix iyo labaatankii bishan ku aadanayd ayuu si toos ah madaxweyne laftagareen xilka xafiiska madaxweyne kala wareegay ku-simihii xilkaasi sii hayey cabdiqaadir shariif sheekhuna madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed wuxuu soo bandhigay qorshayaashiisa shaqo iyo sida muhiimadda uu u kala siinayo ahmiyadda annada koowaad oo qorshaha waxqabadka annaga dowladda ah horaan usoo sheegnay waxaa baryooratiga koowaad noole amniga amniga deegaanada koonfur galbeed waxaan siinaynaa ahmiyad koowaad qorshaha amniga ee aan ku kala aan ku kala shaqayn doono insha allah waxaan soo celin doonaa amniga guud iyo midka gaar ahaaneed shakhsiga iyo hantidiisa waxaan ku dadaalaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed inay helaan nabadgelyo ay ku cibaadaystaan una fududayso shaqooyinkooda iyo ganacsigooda hadduu ilaahay yidhaah qorshaha dib u heshiisiinta aan ka maaganahay dib u heshiisiinta aan ku tala jirno waa mid dhex marayso bulshada bulshada koonfur galbeed oo cal- oo isu caloolfiyoobaan iyo walaalnimo iyo wadajir iyo is-cafis iyo gacmaysqabsi lagu suubin doono reer koonfur galbeed oo dhan bulshadooda cid kasta oo wax tabanayso oo reer koonfur galbeeda si kasta ay ku timaaday aan rabnay inaan ka shaqayno gogol nabadeedna la dhigo
inkastoo amniga muhiimadda koowaad uu ka dhigay haddana maalmihii ololaha doorashada socday rabshado ayaa magaalada hareeyey tani oo muujinaysa in dib u heshiisiin bulshada dhexdeeda loo baahan yahay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed raalli kama ahayn in doorashada ay dhacdo sagaal iyo tobankii bishan xilli sheekh mukhtaar rooba uu mansuur oo ka maqnaa goobta dowladda ay xirtay laakiin waxay kula taliyeen madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed in tallaabada koowaad ee qaadaya uu ka dhigo dib u heshiisiin mudane madaxweyne haddii una noqdayaalka dhaqanka markakooda tilaabadaada qaadan inaya namarkii dib u heshiisiin dib u heshiisiintaada laba ummad ah shacabka koonfur galbeed ka nool waxyaalihii yaryaraha ku baray inaada dib u heshiisiin suubin unuun garabkaaga taagnaano aada le dib u heshiisiin makeraano gal unuun garabkaaga teegno insha allahu mar uu inta xafiiska la wareegin qadasharaf u sameeyey lafta garaan odayaasha dhaqanka wuxuu aqbalay soo jeedinta odayaasha oo ahayd in dib u heshiisiin uu sameeyo dadkunka koonfurka kulisha walaalo meel kasta iyo rogaal qaladow dhulkooda sidleeyin dadkoow xalkoow cadowkoow calcadowa leeyin waliba iskala qabsado igarasiluka oo kala shaqaysa dowladnimada dabaasisiinta nabadeynta walaaleynta dhan kasta oo walaalkay waa warkirsado uu iska aragna isiina aragtan aniina arag lafiyaaweeya walaagii dhan kasta gobolnimada fiirsanta reer koonfur galbeedna gobolnimadeeda firsan isdiin badan ugu kale odayaalka dhaqanka isdoow taasartii
wuxuu nasiib u yeeshay madaxweynaha cusub dhismooyin iyo xafiisyadii dowladda oo wada shaqaynaya tan oo waxqabadkiisii ahayd madaxweynihii isaga ka horreeyey shariif xasan sheekh aadan
may la dhaxan anaa la dhaxlayay oo ilaahay nasiibkan kuweere in erkin doorne baarlamaan dooro gudoomiye baarlamaan hoog wasiir hoog xafiis hoog dowlad jarta amni jar odayaalka dhaqanka hoogan sistamkii oo shaqeeyo oo sidi dowladnimo ay shaqeeyaan u shaqeeyo la dhaxay taasaan lawanayni dadkii ha ku shaqeeyo oo inta horreeya madaxweynaha koonfurka beertagooyada shariif xasan shaqaale iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiradii iyo odayaalka dhaqankii iyo hay-adihii amnigii cid kastoo ha ku shaqaysid kafaatiyo wuxuu wajahayaa caqabado badan madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ay ugu weyn tahay dhanka amniga inta xafiiska uu joogo inta badan degmooyinka koonfur galbeed waa kuwo la isku socon karin oo ay saareen al-shabaab go'doon xildhibaan ku mid ee baarlamaanka hirshabeelle ayaa madaxda hirshabeelle iyo galgaduudda uusan gabaaqay in ciidamadii isku dhaafka ah iyo haan amisomba la jiheeyo deegaanada laka dagaalamahaya bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkuun nin faahfaahiye xildhibaan aadan faarax cabdi kala dire oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa waxauu ka hadlay dagaaladii dhowaan ka dhacay deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxauu ka codsaday madaxda hirshabeelle iyo galgaduud in goobaha lagu dagaalamay ee deegaanada hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan la geeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka wada tirsan labada maamul ee hirshabeelle iyo galgaduud waa wax laga xumaado in macnaha maanta iyo muxuu ahaay saacadihii lasoo dhaafiba laga soo sheegaya inuu dagaal ka socday nawaaxiga macnaha muxuu ahaay hiiraan iyo galgaduud inta u dhexaysa dhul daaqsin ah marka waxaan leeyahay aniga baaqayda maadaama aan ahay xildhibaan ka soo jeeda dowlad goboleedka hirshabeelle dadka meesha ku dagaalamayana dad waladega hirshabeelle iyo galgaduud ay yihiin muxuu ahaay maantana aan loo baahnayn inuu wiil macno darro u ku dhinto sidaan ognahay annaga degmada maxaas waxay ka tirsan tahay gobolka hiiraan waxaa jooga maamulkii gobolka hiiraan degmada guraceelna waxay ka tirsan tahay galmudug waxaa jooga ayadana madaxdii galmudug in ay xaakameyn waayiin kuwana maxaas ay ka duulayaan kuwana guraceel ay ka soo duulayaan oo dadkii ay isbaabi'inayaan waa wax aad looga xumaado annagu waxaan leeyahay dadka haddii laysku fiirsado way isbaabi'inayaan waxaa wanaagsan in la kala dhex galo guddi wasiiro ah iyo xildhibaano oo labada maamul ah ay soo diraan hataa haddii laga fursan waayo in ciidamo ka socda galmudug iyo hirshabeelle oo ah ciidamo collection ah ee muxuu ahay kaalmaysanaya amison la kala dhex dhigo labada beelood oo halkaas ku dagaaltamaya xildhibaan aadan faarax ayaa sheegay in xildhibaana ka tirsan hirshabeelle iyo galgaduud ay sii horinayaan colaada ka taagan deegaana hoostaga degmada maxaasi gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay tirada dadka meesha ku dhintay dad aad u fara badan waaye dhaabacana sidoo kale gudoomiyihii gobolka hiiraan oo ku sugan yahay maxaas sida uu noo sheegay oo xiriir la sameeyey maamulkii muxuu ahay galmudug ama maamulkii degmada guraceel kii gobolka galgaduud waxaa kaloo haddana muxuu ahay beryahan soo ifbaxday xildhibaano colaada sii hurinaya oo macnaha hadallada ay ku hadlayaan xoogahoo daciifad keeni karta hadallada daciifada keenayana waa inay joojiyaan xildhibaanadu kitaabay mareen waxay u dhaarteen waa macnaha muxuu ahay isteedka ay u dhaarteen isteedka marka in la burburiyo oo dagaalo beeleed laga bilaabo oo muxuu ahay labadii dhinac ay isu duulaan oo ayaguna ay usii fududayaan waa wax macnaha adduunna lagula xisaabtami doono aakhirana lagula xisaabtami doono insha allah hadduu ilah yidhahdo wararkan uu diirahaya degmada waaberi gaar ahaan waaxda kowda maaja waliba ayuu sheegahayana ini mardhaw ay timelise iyo kadhiyan qarax baawura qaraxun waliba usaayay koos laakiiri baawur ee nooca raaxada eh walibana ka dhaawacmay qofkii la sheegay inay darawal isku hayay baawurkaas ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya waliba yuhayen ahaano iyo deri goobtii qaraxasay ka dhiyi walbana yuhayen ahaano iyo demiyaan baawurkii qaraxii wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa mardhawaati kulan laweeladii guddiga maaliyadda ee golo shacabka oo shalay iyo dooradeen gudoomiya wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in kulun degdeg ee uusa laweeladii guddiga sida lunkuwada hadalla miisaaniyadda dowladda ee sanada labada kun iyo toban sagaalka oo iyo ku dhimanto maalmo koobana soddonka biluun ayaa amaray gudoomiyaha baarlamaanka inay la horsheeno baarlamaanka soomaaliya sida lan ansaxiyo kuleedna saxiixa madawynaga usalankusuga warkii hameynimo ee idaacadda raadiyaha warsan yaa ka guda jarnaa dowladda maraykanka ayaa unku digtay muwaadiniinta iyo iniyoon safaraan deegaano ku mid ee soomaaliya sabab la xiriirta dhinaga ammaanka iyo weerarada lagu obso qabo iniyo xarakada al-shabaab iyo ha ka weerarana dowladda maraykanka waliba ayay sheegtay in soomaaliya ammaansheeye lana iska laayi korno waana suurtagal yeeto in muwaadiniintii iyo la kulmaan weeraro kadis ee waraaqubahii wasaaradda arrimo dibadda maraykanka ayaa laka sheegay in wargeliyow kasay iyo kukoyti kuleeda qiimeen ee laka sameeyay ammaanka soomaaliya warbixinta digniintun waliba maraykanka laka sheegay in kooxo argagixisada iyo qorsheeyaan in iyo weeraraan dekeda garoomada diyaarado dhismayaalka dowladda hoteelada iyo suuqyada madaxweynaha maraykanka donald trump iyo marwada koowaad ee milalayn trump waliba iyo booqasho iyo lanshaagna iyo haynahano iyo onka baxenga ciidamada maraykanka ee ka sugan wadanka ciraaqa trump ayaa sheegay in maraykanka uusu qorsheeyo inuusu ku baxa wadamada ciraaqa safarkun waliba uu sukooyay maalmo kureeda markii uuse iscasiliyay wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka jim matis kaasoo xilkii uusu ku tabi maraykanka luli waliba dalka ciraaqa usu kurooge ilaa ciidamadeerow shan kun oo askari oo dowladda dalkaasi iyo ku taageerayaan dagaalka iyo onkala jaraan ururka la magabahi dowladda islaamka madaxweynaha trump waliba uusa sheegay in sababta uusa saldhigiisa uusa booqadi iyo hayti in askarta maraykanka uusa unkumahadceliyo sidoo gacanto iyo unkujeysadayaan la dagaalanka kooxo la magabati dowladda islaamka walibana arrintaas uusa ka daray in lamasano ku hor iyo hayti markiuusa noqona madaxweynaha dalka maraykanka haano kooxo dowladda islaamka iyo xoog badan iyo la hayaan walibana hadduu iska sheegay inay sii hor iyo hayn oo iyo la ciifeen booliska dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waliba sunta dadka kuboor siyaasi iyo hayana haano iyo kashal buriyaan dad mudaharaadyo suubiyaay oo iyo habku horjeedaan go-aanka guddiga doorashooyinka iyo reedindhikoobkii doorashadii ka dhihi lahayd deegaanada haano ku mid ee dalka congo weli ka suga magaalada gooma ayaa sheegay in dadka banaanbaxay iyo booliska iyo shal buryaan walibana la kawade inay axadaha ni-eedan doorashada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo la qabado inkastoo sida magaala iyo ankadhii doona doorashadaasi ilaa bila maarsa mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka walbayo sheegana inay sababta iyo reed eelankadhiki doorashadu iyo ta amni daro ee ku jaraan magaalooyin kumid ee dalka congo iyo cudurka ebola oo markale dalkaasi usa kanooday warkii isiin kula darartan idaacadda raadiyaha warsan haminimaadun iyo intaninkaaga dhugunsadyaala warka haminimo waliba saaray cabdikariin jakarta walibana intaas inku jeediyayay ano ee bilaal hilaal sheekh shacba intay warkuunka walamid ah una reedinku kulmaana waliba asiinku tawaanaya sidaasee nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu